الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من هجر أخاه سنة baabu bayaani ismi man bal wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay dembiga uu leeyahay man shaqsigii hajara hijrooday akhaahu walaalkii sanatan sanad ka hijrooday waa hijradii waa ruuxii oo dee hadalkiisii lagaba tago la daayo bal markaa ruuxii walaalkiisii muslimka ahaa sanad dhan dee adigu ay isu cadhaysnaayeen ee markaa ka hijroodee kaba tegay hadalkiisii daayey bal ismiga uu kuba dhacayo heerka uu gaadhsiisan yahay buu baabkiisii yahay walay hajriga muxaramkaana horeynuu soo maro dee abwaabtu way noo socotay waa iyagoo kulmayo dee kala jeedsanayoon midkoodna kii kala salaamhayn hadlahaynba ee hajrigu maaha waddankii ugaba taga iyo meel ugaba taga markaas maaha waa ta aynu soo marray haddaba bal taasu baabkeedii yahay dee saddex isha wax ka badana inay xaaraamtay waan soo ogaanay ee haddii arrintu ay socoto uuna ay socoto ay sanad gaadho bal iyada xaaraamnimadku saddexdii cisho wax ka badanba xaaraan buu ahaa saynu soo marro axaadiisii aynu kuba soo marray waa ismigu heerku gaadhsiisan yahay marka iyo sanad arrintu gaadho waayo dembigii uu sii weynaanayaa dembi weyn buu noqonayaa xadaثana cabduلlahi bn yaزيida qaala xadaثana xiiwatuhu qaala xadaثanii abu cثmaan alwaliid bn abi اlwaliid اlmadaniyu ana cimran bna anasi xadaثahu can abi khiraashin اlأslamiyi anahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm yaquul sanadkayn kolley xawat bnu shurayx iyo cabdullaahi bn yaziid almuqri waa dadka inagu soo noqnoqonayay ama ruwaadaas iyo hiqaadda ahayd abu cuhmaan alwaliid ibn abilwaliid kolley waa nin imakaan filayo hore imakama xusuusin inaynu soo maray abu cuhmaan waliid ibnu abilwaliidna waaba la yidhaha magaciisa ay yidhaaheen cuhmaan baa la yidhaha abulwaliid kan dambe kunyadu waa dee waliidkan waa oo marka alwaliid ibnu abilwaliid alwaliid ibnu cuhmaan barhkoodna waxaabay yidhaaheen laba waliid bay israaciyaane waxaan leenahay waa adigu kol waxaabay yidhaahaan waa cuhmaan ibnu cafaan mawaalidiisii ama ibnu cumar mawaalidoodii waa nin reer madiinaasi imaka halkan bay noo taala abu zurca iyo ibnu maciin iyo aimo kalena ay tawsiiqiyeen bal walow barhkood dee kalaam uu kuba sugan yahay oo ay kalaam waana nin taabiciya weeye oo adigu bal markaa taabiciintii yaryarayd ama dabaqaaba kasii yaryara kaba mida cimraan ibn abi anasna waa nin hiqa ah oo dee reer quraysho isna reer madiina walow markii dambe iskandariya uu degay oo isaguna taabiciintii uunba kaba mida yaryarayd weliba isaguba kaasba weeye ana cimraan ibn abdi kolle markaa min baabi riwaayat alaqraan bay noqon labadoodan riwaayadoodan ay kala warinayaan ana cimraan ibn abi anasin xadaahu can abi khiraashin alaslamiy kolle waa sida ii taallo waxaan madayaa nusooyinka u badantiin asulamiyi inay taallo waa alaslamiyi amaha asulamiyi laba reer bay kala yihiin oo reer reer bani sulaym la yidhaah iyo reer kale oo aslam la yidhaah oo intaa makiya madiine dhexdooda degi jiray marka ninkan saxaabigani waa reer aslam weeye reer sulaym ma aha marka sawaabku waa in la yidhaaho sa aniga bay taale aniga uu isaxan yahay can abi khiraashin alaslamiyi kaasba wey kolle abu khiraashna magaciisa waxaa la yidhaahaa saxaabigan xadrad ibnu abi xadrad baa la yidhaahaa oo abu khiraash magaciisa xadrad ibnu abi xadrad baa la yidhaahaa waana صaxaabi malaa xadiidkan tirmidi iyo abu dame bukhaari baan ujeedaa kitaabkiisan anayn iyo abu daawuud oo isna adab kaga wariyey labadaa kitaab buu kuba sugan yahay xadiidkan buu leeyahay wax kale oo xataa axaadiid kale usoo naqliyeen ma jirto ee waa صaxaabi bal asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida reer bani asrama magaciisana xadrad ibnu abi xadrad la yidhaaho oo aabihina kunyadiisa adugu xadrad ibnu abi xadrad oo reer aslam ah صaxaabigaas baa wuxuu uhi bal xadiidkan buu kitaabkeenna ku yeelanaya abu da-uudna kanuu ku leeyahy kutubta kalena riwaayo kuma laha أنhu samca wuxuu maqlay rasuul الlahi slى الlaهu عalيyه waslم rasuulkii ilaahay yaquulu xalu ku qowlayo man hajara ruuxa ka hijrooda akhaahu walaalkii sanatan sanad kolleyna waa hijrada aynu soo marnay ee muxaramka ahayd ee dee waa lixadi nafsi iyo umuuro kuba tacalluqsan iyaga ugaba hijroonayo sanad fa huwa hajrigaasi ka safki damihi dhiiggiisa daadintiisii oo kale weeye oo dhiiggiisoo la daadiyo ayuu la mid yahay fa huwa markaa damiirkan hajrigii baan u celinaynaa aan ficilkan dee markaa ka qaadanayna ama mafhuumkiisa aan kala soo baxaynay oo man hajara ruuxa hijrooda akhaahu walaalkii sanatan sanad kaba hijrooda fa huwa hajrigiisaasi markaase icdilu huwa aqrabudan huwadaasi icdilu waxay u laami jirtay alcadl almafhuum min icdilu tanna waa alhajr almafhuum min markaa inhajara ayaan u celinayn fa huwa hajrigaasi waa hajrigaa iyo hijroontaasi uu kaba hijrooday walaalkii waa xagga dembiga ka safki demi dhiiggiisii daadintiisii oo kaley tahay oo baadu waxa weeyaan waa shay xaaraam ah xaaraamnimadkaasna kalo duu dee hajrigii dheeraaday oo saddex habeen wax ka badanba ay xaaraam ahayd meeshana dee ay intaasoo de bal maalan dee uu muddada intaa leeg dhaafay xataa qadarkii xaaraamta ahaa intaasna ay ku jiraan ismi iyo dembi ay kuba jiraan say noo soo socotona keenaysaba inaan xataa dembigoodii markaa dadka waqtiyada fiican ee ilaahay subxaanah wa tacaala dadka muwaxidiinta dunuubtooda u dhaafayo in iyaga la daayo oo markaa sidii dembigoodii laguba daayo waxaan ay kuba sugan yihiin daraaddeed dembigii kale laga dhaafi laha waaba taraakumaya badnaanayo ziyaadaya marka dadkii mu'miniinta muwaxidiinta ahaa maalmaha isiinta iyo khamiista ilaahay subxaanah wa tacaala dembigoodii dhaafo waqtigaa cardiga usbuucigii uu dhacayo isaga dembigiisiibaa si lagu daynaya dee wuxuu fara badnaanayaa wuxuu la mid yahay dhiiggiisa oo la daadiyo marka xagga dhiigga la daadinaya ayuu la mid yahaydo kii haajirka ahaa waa kan haajirkaa iyo kii qaatilka ahaa waxay wadaagsadeen weeye waa ismgiiyo maaha in qadarkiio ruux naf la gooyey dembigii ka imanayay mid la siman xagga dembiga uu kaba imanaye macnaha waa wadaagsi ay xaggii ismiga ay wadaagsanayaan sida taasba xaaraam xun ay u tahay ayay tana xaaraam xun u noqonaysa dee shardina maaha marka mushabbah iyo mushabbahba jiraan waxbaa wax la shabahaya marka imaka hajrigii waa mushabbahi mushabbahu bihiguna waa safku dam shardi maaha haddii saas oo kale uslubkaasi yimaade tashbiihi in mushabbah iyo mushabbahu biigu ay dee si kasta ku siman yihiin wuxuun hadday wadaagsanayaan waxyaalo dee ay isla dheeryihiin haba jirtee sax tashbiih waa ansaxaya oo markaa kama laasimaysa xagga tashbiiha qadarkii in lagu sinaado oo dee mushabbah iyo mushabbahu bihigi laakiin maxay tahay waa ismigii bay wadaagsadeen sida kani ismi weyn uu yahay baa kana ismi weyn egaba imanaysaa amaa xaggii qadarkii ee kolley mushabbahu bihiga kaga sii xeel dheeruun xagga qadarka oo kasii weynaanaya hajrigan taasee macnuuna kolleyna guud ahaanba waa saasoo qaacidatu tashbiih waxay tahay mushabbaha ayaa ka nuqsaansan mushabbahu bihiga ayaa qaacidatu tashbiih ba ay tahay oo qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxkii man ajara akhaahu sanatan fa huwa ka safki damin xadiidkana waa isagii un xadaثna بن أbي مryم qال أخبرnا يحyى بن أbي بن أyوب qال xadaثnي الوليد بن أbي الوليد المdني أن عمران بن أbي أنaس xadaثه أن رaجuلa nin min أسلمa reer أسلم ah kale waa idin saxan yaytana nin reer أسلمa oo min أصحاabi النaبiي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah أصxaabtiisii kaba mida ayaa xadaثa u waramay ninkan reer أسلمe u waramay عمران بن أbي أنس waxa weeye abu khiraash ilaslamigii marka hore bay noogu sugnaa waa saxaabigii hore weeye kolley kanan hayo ayaa waxay igu sugan tacliiq yaroo kooban oo kelima laba kelimo lacalahu abu khiraashin waana sida fadlullaahi samad dhacdeen waxaa laga yaabaa abu khiraashin iyo laakiin halkan tarjiye iyo lacalla wax la geliye maahe abu khiraash ilaslamiba weeye haddaba ana rajula min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيه waslm xadaahu can الnabiyi salى اllahu عalيyh waslm rasuulka ilaahay xaggiisa ugaba warramo qaala rasuulku wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh hajrulmu'mini ruuxii mu'minkaayoo laga hijroodo sanatan sanad laga hijrooda ka damihi waa ka safki damihi dhiiggiisa daadintii unbuu laba mid yahay taas bul wa fi lmajlisi majliskana waxaa ku sugnaa محمد بن بن المنكدر وعبد الله بن أبي عطاب فقال قد سمعنا هذا عنه oo anaa majliskan la joogay ee uu marka la ega cimran ibn abi anas xadiidkan uu ku soo naqliyey saxaabigan reer aslamna uu kaba soo naqliyey waxa fadhiyeyna imaamkii moxamed ibn lmunkadir iyo nin kaleo isaguna reer xijaasahay oo taabiciya isaguna oo cabdullaahi bn abi cataab la yidhaaho labadaas baa fadhiyey markaasaa labadoodubana waxay sheegeen xadiidkan inay iyaguna kaba maqleen abukhirash oo xadiidka inay iyaguna maqleen ayay sheegeen waa tahabutkii iyo adkeyntii xadiidka hore laba adkeynayay bal kolley xadiidku wuxuu inoo sii sugayaa uun axaadiistii horeba ee baabkii hore waxaan kusoo ogaanay ama casharkii hore oo ah hajrigan dadka muslimiintii ay cadha isu cadhaysay in ku kala maqnaadaan muddadii la ruqseeyey ee dee intay cadhadaasi baaba-aysee ruuxu bal dib in waxa weeyaan uu isugu noqonaye muddadaa yaree la siiyey wixii kaba badan hajrigaas xaraam nabadkiisoo aada loo sii adkaynayo weliba markuu sii dheeraado muddadu ay sii badnaato ismiga waa sii siyaadayaa kolley ismigaa waxa siyaadinayana dee waaba ah waqtiyadii dembigiisii kale ayay tani raad ku yeelanaysaa oo dunuub kaloo laga dhaafi lahaa bay tani kaba hor joogsanaysaa markaa waxa weeyaan waa taqriir iyo taakiid ismiga weyne uu leeyahay iyo xaaraamnimadka uu xaaraam yahay adag weliba hajriga aan dee sabab sharciya oo musawiq sharciya aan lahayn weliba markaa uu sii dheeraaduu sii daa'imo taas weeye ta xadiidka inooguba sugan baabulmuhtajirayni waa labadii kala hijroonayey taas bal waa xukumkoodii iyo dee wixii kuba tacalluqsanaa axaadiid aynu soo marray buu sheekhu raximah ullahu tacaala halkan inoogu soo celinaya sanadkun baa waxoogaa yar isbedelaya laakiin casharkii horea labada xadiid ee baabka inooguba imanaya kuba sugnaydoo kan inoo bilaabmayaana waa raqamkii saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan xadiidkan kuba soo maray markaa waxa isbedelay oo kale uun waa labada horo markaa hore waxaan soo aragnay cabdullaahi ibnu saalix iyo lays labadoodii baa ka maqan oo imaka malik ibnu anas dariiqii baan arki doonaa ka dambena insha alla isaga ee ka dambeeyana sheekha bukhaari un baaba isbedelay xagga sanadka oo imika waxa weeye dee halkaa musadad imika ay tahay ayuunba ahaa san soo marray abumacmar inta kale sanadkii hore weeye markaa laba xadiis aynu soo marray wuxuu uhi markaa musanifku xadaثana ismaaciilu qaala xadaثanii maliku can ibni shihaabi can cadaa bni yaziid allaysiy عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجندعين markaa laftiga hore allaysiga waynu soo aragno dee waa ninka nisbadiisii un waa jirib markaa reerka kaba mide qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laa yaxilu xalaal ma aha oo limuslimin ruux muslima xalaal uma aha an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkii fowqa halaaثati ayaamin saddex xisho wax ka badan yaltaqiyaani waatan hajrigu si uu noqonayo suuradiisi way kulmayaanoo fa yucridu wuu jeedsanayaa haadaa kan baa jeedsanaya oo kii kaluu ka jeedsanayaa wa yucridu haadaa hajrigii maaha in la kala tago lays arag maaha ee waaba kulan la kulmo salaam layse salaami waayo la kala jeesto kaas weeyaan baa hajrigan muxaramkii yahay oo yartaqiyaani fa yucridu haadaa wa yucridu haadaa wa khayruhumaa labadooda ka khayrka badana labadooda ka khayrka badani alladii kii weeye yabda-u bilaabaya bisalaami salaamta oo labadoodu marka ay kulmaan haddii iyagoo dee saasoo kale waa isu cadhaysan yihiinba hajrigii baa jiray midkood baa salaamtii ku horeeyo assalaamu calaykum yidhi ne waa ta aragnay suuradii hajrigu waa kala jeedsiga ay kala jeedsanayaan midkoodka kale dhabarka uu duwayo ama uu wejigiiba uu kaba dadbayo aanay wada hadlahayn weeye oo xataa aanaysa salaam ahayn haddaba haddii midkood salaamtii ku bilaabo ee kii kale hadduu la wadaagsadayna labadooduba hajrigii muxaramkaa way ka wada baxayaan kana ajrigii raddiga waa yeelane laakiin kan baa bilowgan uu bilaabay kollay ajri ziyaadaa kuba yeelanaya haddii dee markuu salaamo kii kale kaba qaadi waayana kii musallimka haasaynu xadiidka dambeba hajrigii muxaramkaa uu kaba bixi kanise ismigii hajriga waa kuba sugnaanaya markaa kan ku horreeyey salaamta ayaa ah labadooda ka khayrka badan kolley culimadna intooda badan tay dhahaan waxa weeye hijradan xaaraamtiihi bimujarad asalaami wa raddihi way ku suuleysaa oo haddii labadii ruux hadal kaleba yaanu dhex marin ee marka hore hajrigan iyo dee sano kala kala maqnaa marka ay kulmaan ay isa salaamaan koodii salaamay waa kaa rasuulkii ilaah yidhi isaga khayrka badanee kii kale uu kaba qaado hijradii xaaraamta ahayd ama hajrigii muxaramka ahaa intaas buu ku suulayaa waa siday agar ahlilcilmi iyagu ay kuba tagaan imaam axmed bay a'immadu kaba soo naqliyaan inuu leeyahay in ruuxu hajrigii ama hijradii uu walaalkii kaba hijrooday dee ismiga lahayd iyo xaaraamta ahayd kaba beri noqonayo ilaa xaaladu ay sidoodii hore ay kuba noqoto xaaladii ay markii hore kuba sugnaayeen oo ujeeddadu haddii dee ay isa salaamaan laakiin markaa hore dad sheekayso wada socdo saaxiiba bay ahaayeene se in salaam wax dhaafsan laysuma lahaa iyada taa beri kuma noqonayaan oo hajrigii kama baxayaan ee waa inay xaaladu sideedii hore ay markii hore ahaan jireen ay kuba laabanto waxaa kaloo cibaaro kaloo isaga kaba soo naqliyaan imaamkaas ayaa wuxuu dhahaa ruuxu hadduu dee bal salaamba hala yimaadee hadalkiisii uu kaba tago hadalkaa uu ka tegayaana uu ruuxan dhibayo dhibsanayo hajrigii salaamtii un kuma go-ayo salaam mujarad kol haddii tarkul kalaam uu ruuxan dhibsanayo dhibayo hajrigii kuma go-ayo salaamtii bal waxa weeye kolley ruuxii hadduu taa bilaabo waa bilowgii hajriga lagaga baxayey waxa weeyaan agar ahlicilmina iyagoo daahirka xadiidka eegaya kol haddii salaamtii ay dhacday hajrigii muxaramka ahaa waa suulay ama waa lagaga beri noqonaya waa lagaga baxaya taas bay dhahan daahirka xadiidkuna waa si inoo keeni imaamkaas axmed kolley dee maalikiyadna qowl bay kaba soo naqliyaan ay waxyaalo kala qaadaane bal imaka hortase daahirkii agaru ahlicilmi ay kuba socdeen saa weeye xadaanaa musadadun qaala halkan musadadun ba abu macmar markii aynu soo marray casharkii kan ka horreeyun buu inooguba sugnaa inoogu sugnaa inta kale sanadka waa inta aynu soo marrayba walow alfaada khaasatan dee lafdigii musadad buu soo naqlinayaaye xagga furuuq dafiifi ay xagga lafdiga macnaha maahay lafdiga ay kuba sugan tahay wuxuu uhi msdد qاaل xadaثna cabdالwariثi can يزيda waa يزيid الrishki can mucaadata waa haweenaydii aynu akhbaarteeda wax ka mida soo sheegnay walow akhbaartu inta ay ka badan tahay ay soo naqliyaan أnahaa haweenayda mucaada alcadawiya in cabdilaahi samcat waxay maqashay hishaam bna caamirin hishaam bnu caamir oo dee si aynu soo marray waa nin ansaar oo reer beni najaar oo aabihiina uxud laguba dilay matigaa hore inooguma sugnayd waa anas ibn malik qaraabadiis ayaa inoogu sugnayd ama in adeerkiin yaquulu xaalu ku qowlayo samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu laa yaxilu xalaalu ma aha limuslimin ruux muslima an yusaarima inuu gooyo musliman ruux kaleoo muslima inuu gooyo fowqa halaaثi layaalin saddex habeen wax ka badan inuu gooyaa xalaal uma aha uma banaana fainahumaa waa labada muhtajiriin kala hijrooday isu cadhaysan salaamta aan iskaba qaadahayna si adigu cadhadaa ku kala maqani maa saara maa inta ay isgooyaan fowqa halaasi layaalin saddex habeen wax ka badan intay xaaladaa ku sugan yihiin fainahumaa naakibaani can alxaqi waa kuwo ka leexanaya xaqi oo dee inay shaygii ulfadii iyo ukhuwadii laysfaray ee laysfaray koladay kaba tegeen taas bay ahayd dariiqii layna faray ee toosnayd tani waa dariiq dee markaa markaa ka leexanayo inta ay xaalada ku jiraan dariiqii xaqa ahaa ama dariiqii toosnaa way ka leexanayaan taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh lafdiga hore halkaa aynu soo marray waxay ahayd un laa yaxilu limuslimin an yusaamira musliman fowqa halaaثin fainahumaa naakibaani cala alxaqi maadaama calaa siraamihima marka intana fainahumaa maa saara maa fowqa halaaثin waa lafdigii musadade maadana masdariyaan kaba dhigaynaan ku laqbaynaynaa oo waxaan lehay fainahumaa waa labadoodaas waa labada muslimka ah ee waxa weeyaan isgooyey maa saara maa inta ay isgoynayaan waa intaan fowqa halaaثi layaalin saddex habeen wax ka badan ee sarmiga ama hajriga ay ku kala maqan yihiin fainahumaa labadooduba naakibani kuwa ka leexday weeye ka baydhay can ilxaqi xaqi bay kaba beexdeen oo nakaba can ishay macnaa waxa weeyaan insarafa canhu cadal maadaama calىa siraami ma kole fatxulbaari xaafid ibnu xajar halkan isagoo waliba kitaabkeennan tilmaamaya iyo axmed iyo ibnu xibbaanna wili uu saxiix yeelay lafdigu xadiidkan soo naqliyey waxay ahaydba inuu lafdigu usoo naqliyey halkan ah fainahumaa naakibaani fainahumaa naakisaani can اlxaq lakiin de ibnu xibbaan markaa u laamaysan un baa inoo taalay kitaabkeenna sidan baa taala axmed waqti umaan helin aanu laabmee laakiin kolley dabcada kitaabku kitaabku weli muu helin taxqiiq kitaabka qadarkiisa iyo qiimaha iyo mansilada uu leeyahay iyo de inuu qaamuuskii sunnaaba yahay ama taa u kaba cabiray shawkani markii la yidhi maxaad u shar bal kitaabkan sharaxiisa loo bandhigay laa hijrata bacda alfatx kol haddii fatxulbaari jiro meel loo kaca oo wax kale loo doontaa ma jirto oo xadiidkiibuu soo qaatay lakiin dee fatxulbaari buuma jeeday haddana bal musawihiisa weli dee dabacaadka imika jira manid wax dee heerkaas oo dee kolley dabcadaa hore dee markaa kolley mashhuurka ahaydee in badanna wax loo celiyana taxriifka iyo tasxiifka uu kuba badanya waxaan sileeyahay un waa dabcain kitaabka dabacaadkiisa waayo halkan markuu qabanaya xadiid sharaxii buu kuba qabanayay xadiidka hore laa yaxilu limuslimin an yahjuru akhahu fوqa ثaلaaثa layaal ثaلaaثata ayaam kaa markii uu sharxayay ayuu qabanaya bal naaki haani baa dhacdee bal waxaan leenahay naaki baan dan waxay ila tahay taas walo iminka la idhah dee dabcad dad lahaa sadono badan bay socotay ama taxqiiq saas oo meel daaru taasiil la yidhaha weli ma maqan laakiin ay soo baxday dee sanado badanu baa la sheegaya in la wado lagaba shaqaynayo deemaa mujalado badanna waa gaadhi lahaa shucayb arna-uudnaisna waa waday kollay muddo dee waxa haatan mooyi imaka inay soo baxday haatan dee inu ka dhowdhayun baa laga yaabaa isaguna bal dabcadaas dabcaad baa jire malaa kuwa jira daaru dayba u roone laakiin bal waxa weeyaan weli kitaabku waan leeyahay musawihiisa horta dee dabacaadkan maanta adigu markii hore mutawafirka ahaa heerka uu joogo ma joogaan ama kitaabka lagama shaqayn shaqadii uu mutay kitaabku laftigan marka waxaan leeyahay walow halkan naakisani isaga uu soo dhigtay isagoo axmed iyo u tiiriyey kitaabkeennan aan ahayn iyo ibnu xibbaan iyo axmed ma hubo laakiin labadooda naakibani baa inooguba sugan dee kitaabka kolley waxaan isleeyayna malawa tasxiifaadka dabcadu ay leedahay fainahumaa naakibani can اlxaqi maadaama calaa siraamihima inta ay ku jiraan siraamkooda wey waayo hadday siraamkii ka baxaan dee inay xaqii bay dib ugu soo laabmeen dariiqii toosnaa bay kuba soo dhaceen ee inta ay isku intooda kuba sugan yihiin waa dad xaqii ka leexday oo ka tegay wey waina awalahumaa labadooda ka u horeeya xagga fay-an laaban uu soo laabmo yakuunu wuxuu ahaanayaa kafaaratan kafaaruu u noqonayaa lahu isaga sabquhu horeyntiisa bilfay waa cibaaradii aynu soo maro ujeeddadu ka hore ka marka ugu horeeya hajrigii xaaraamtaa kaba soo laabmee saaxibkiisa uba yimaadee salaama isagoo hajrigii kaba baxaya degdegan uu degdega ruuxii kale ugaba dheereeyey laabankan uu soo laabmay isaga kafaaray u noqonaysaa dembigii waa dembigii hajriga baan leenahay hajrigan uu kuba jiray ee xaaraamta ahaa ne waa dembi isna toobad uma baahnaaye sabqigan baa kafaare isaga ugaba noqonaya oo dee dembigan baan ku khaas yeelaynaa dunuubtii kale ima kama dhigaynoba yakunu kafaaratan lahu sabquhu bilfay wainhumaa labadoodii maata hadday dhintaan calaa siraamihima goyntooda ay isgoynayaan oo iyagoo saa ku kala maqan ay dhintaanna lam yadkulaa ma gelayaan aljannata jannada jamiican iyagoo wada jira jannadii ma gelayaan macnaa ismigan ay ku jiraan baa ka hor joogsanaya jannadii ibnu xibbaan baa xadiidka markuu qabanaya sidan maalintii horeba soo sheegay ama cashirka ka horreeyey wuxuu dhaha wuxuu ula jeedaaba haddii aan dee ilaahay subxaana wa tacaala iyaga cafwi iyo makfiro ugu tafadulin oonu taas isagu ku manaysan waa ismigii siraamkoodii inaanu kaba dhaafin oo dee ruux macaasidii kale ee ruuxa muwaxidkii isagoo ku sugan uu dhimanayay ayuunbay la xukum noqonaysaa kol hadday muwaxidiin yihiin markaa looma goynayo dee waxa weeyaan iyada inay janno gelayaan oo muwaxidnimadan marka hore ay kuba gelayaan ee taxta almashiic ay ku sugan yihiin ilaahay hadduu markaa ka cafiyu kaba dhaafo sida dunuubta kaleba markaasoo isagu uu ku manaysto dee ugu tafadulo naxariis iyo makfiro waabay geli waanay kuba kulmi haddii laakiin loo qabta wixii dee naar bay gelayaanbo markaa janno de kuma kulmayaan walow dee arrintii kale ahayd ruuxu hadduu muwaxidnimo ku dhinto inaanu naar ku daa'im ahayn ee ugu dambayd iyo kolli mar uun lagaba soo saari yowmna min adahri lagaba soo saarayo jannana uu ku dambaynaya taasna ay la mid yihiin un dadkii kale iyaguna cusaada ahaa ee iyaguna de muwaaxidiinta ama muwaaxidnimo kuba dhintay wainahuma maata calىa siraamihima lam yadkhula اljannata jamiica xadiidkuna waa kii aan soo maray oo labada xadiisba babu shaxnaay waa caloolxumada ee waana waxaa hajriga keenayey buqdiga iyo taas ayuu iyadana waa xurmadeedii iyo bal zajrintii la iskaba zajrinayeyne dembigeedii taas buu baabkeedii yahay oo shaxna waa cadaawada dee markaa naftii ay buuxisay xiqdigii iyo caloolxumadii iyo buqdigii taasba weeyaan oo oo lafdigan shaxni waa tan buuxiniyo wax loo isticmaalo sida imaam nawi si wax dee qalbigoodii ama calooshoodii waxani uu buuxiyo o kale ayaa magacii looguma magacaabay bal waa caloolxumadii xiqdigii taas iyo cadaawadii xadaثna mحamed بن سلام qال xadaثna cabdة qال xadaثna mحamed بن cمri ومحamed بن cمr بن cلqمة qال xadaثna abو سلمة عن أbي هurيرaةa qال أنه qال qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم laa تbاغضوu ha isnicina oo dadkii mؤminiinta baa rasuulka ilaahay la hadlaya inagu inala hadlaya ha isnicina ayaa rasuulka ilaahay marka in laa tabaaqado haysnacin oo dee kollay buqdiga iyo nacaybushu haddii sababtiisii la helo waxaa dhici karta ruuxu inaanu iskaba celin karin uu qahri yahay ee waxa weeyaan waa asbaabihii iyo waxyaalihii keenayay inay isnacdaan ha la imanno ha ku kicina waa wixii dee keenaye in la isnaco oo dhan ha ku kicina iska ilaaliyo ka fogaada laa tabaaqado walaa taxaasaduu ha isxasdina oo idinku in laa tatabaaqadu walaa tataxaasadu kolley ta kalaa maqane ha isxasdina oo barhkin barhka kale yaanu xasin dee xasadkuna waa ruuxii oo ku tamaniya ama jeclaysta doona nicmo ilaahay ruux kale uu siiyey un ama diin ha noqotay ama adduunye haba noqotay inay ka tagto ama isagu ha helo ama yaanu helinbe taas baa xasadku yahay waana cudur xun weeye adwaada qalbiga iyo amraada qalbigana waa kuwooda u xun baabuu kaba mid yahay haddaba ha isxasdina wakunuu ahaada cibaad allahi yaa cibaad allahi addoomihii ilaahayow ikhwaanan dad walaala ah oo sida walaalihii oo kale xagga cadfiga iyo shafaqada iyo naxariista iyo isjeclaanshaha iyo isxidhiidhinta walaala kuba noqda ama dadka walaala noqda sidaa dee ilaahay bay uu idin amray yihi markaase dee uu idinkuba si nima almuuminuuna ikhwa xadaثna bal markaa taas kolley waa xadiisya inoo socon doono markaa kan la macnaa haddii ala idhaaho baabka inoogu socon doono in shاء الlahu taعaalى aan arki doono xadaثna mحamed qaala xadaثna cmar بnu xafsin mحamedkan inoo yaala markii hore mحamed iبnu الsalaam baynu soo maray kale cmar بnu xafsina sheekhyada bukhaari buu ahaa bal waxaan mar kalena wati aynu soo aragnay isagoo dee iyadoo sheeka uu kaba bilaabaye bal nusqooyinka qaarkoodna waa wax dhacay e cumar bn xafsi ayaa sheekhiisii ahaa ee maxamed ibnu salaamkii hore kuma fasirayne waxaan kaba dhigaynaa inuu yahay saaxib akitaabe xadaثna cumar bnu xafsin qaala xadaثna abi qaala xadaثna acmashu qaala xadaثna abu صaalix can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيyه waslm qaala anahu qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay tajidu waxaad helaysaa oo sanadkuna dhammaan dee xafs ab aabbahanna waa xafs bnu khiyaasi waaye aynu marar kala duwan soo aragnay isagoo inankiisu ka warinayana sidan aan usoo aragnay un tajidu waxaad helaysaa min shari الnaasi waa dee khidaabku waa likulli man yataata minhu اlkhidaab ciddii dee iyagu la hadal u suubato o dhan baa lala hadlayaa ruux mucayana maaha imka oo dee mucayan maahae waa waxaad helaysaa adigu aad helaysaaba aa helaysaad sida xadiidkan ba alfaadihiisa iyo riwaayaadkiisa tajiduuna lafdiguba uu ahaa min shari naasi dadka kuwa ugu sharka badan yowma alqiyaamati cinda allahi ilahi agtiisa dal wajeyni ka laba wajiila ah ka labada waji u saaxiiba ama laba wajiila ah oo macnaa waxa weeyaan ruuxan laba wajiila ah waana kee aladi kaasoo yaati imanaya ha ulaahi kuwan biwejin weji ulaba imanaya wahaa-ulaahi kuwan kalena waa daa'ifo kaleo iskaba soo horjeedaan biwejin weji kaleo kuwii kuwa hore uu laba tegay aan ahayn kuwaas waxaa helaysaano uu yahay waa dadka waa ugu sharka badan buu kaba mid yahay ilaahay agtiisa oo waxa weeyaan kolley namaamkiina waa ti aynu soo maray iyo inaanu janno gelahayn waxaa kaloo aynu soo maray ruuxan isagu dadka dhexdooda islaaxinaya heshiisiinaya u kala dab qaadaya war buu kuwan ka qaadayaa bal kuwii kale u geynaya isagoo isku soo dhoweynaya xataa xaaladaa in beentii looba ruqseeyey marka arrintu ay tahay waxaanuu kuna ugu tegayo kuwana ugu tegaya si uu isugu soo jiido khilaafkiiyo xumidii meesha uu kaba saariyo fasaadkiiyo sulxi iyo ulfo halkiisii uu geliyo kaasi isagu waa fiicanyay waa maxmuud waa wanaagsanyay bal beentii baaba suuradaa la ruqseeya taas waa ee kani muxuu yahay waa kan oo kuwan buu ula imanayaa ayuu imanayaa wuxuu dee u muujisanayaa inuu iyaga waafaqsan yahay oo kuwii kaleu la caayaa waxbuu ka sheegayaa xumanya buu kaba sheegayaa haddana markuu kuwii kale u tago ayuu wejkii ka mid kale ayuu uguba tegayaayo isaguna iyagiibuu kaba dhigayaa inuu iyaga waafaqsan yahay oo kuwii kale ayuu daminayaa ceebaynayaa wax ka sheegayaa oo kale oo kolba kuwa uu la joogo ayuu isaga dhigayaa inuu iyaga ka mid yahay kuwan kalena uu diidan yahaybo uu iyagiibuu bar markaas waana inta badan dee waa dad aan iyaga xidhiir kaba dhaxayn ama isdiidan oo kale ama sidaa mutahaajireenka oo kale bal taas haddaba kaasi waa ka waa calaamo nifaaq weeye munaafaqnimo iyo la mid maahana kaa isagu dhexdooda islaaxinayayo waa dadka ugu shar badan ayuu kaasi yahay ilaahay agtiisa ayuu kaba mid yahay waayo waxaan u wadaa waa shay baadil iyo kadib wuxuu laba imanayaa wuxuu doonayaaba hadduu doono mid kasta bal bal inay ay soo dhowaystaan ama uu asraartoodii ogaado waana nifaaqa iyada taasi oo bal markaa dad saas laa yembagii lidil wajayni an yakuuna amiinan cibaaro saasaynu soo maraynaa kitaabkaynu ku soo maray waa aynu soo marray ma sii dheerayn ruuxa dulwajaynkii inuu ruux aamina noqdo wuxuu habboon maha mama noqonayo bal dee dadku iyaguba ruux ay taa ku ogaadaan ay ku ogaadaan dee agtooda xidhiirku markaa ma soo dhoweynayaan dadkuba hadday ogaadaan kuwan uu tegtegaya ay ogaadaan inuu xaaladiisu taa tahay iyaguba way iska fogeynayaano ruuxay aaminaan ay ku kalsoonaadaan ma noqonayo waana laftii horeynu soo marro dadka agtoodana dee kollay ruux aan la aaminin ruux shariira ama aan toosnayn ayuu dadka agtoodana ku yahay ilaah agtiisana waa kaa sharka badan ama dadkaa kuwa ugu sharka badan ayuu kaba mid yahay ilwajin aladii yaati haulaai biwajin wahaulaai biwajin xadaثna cabd الlahi بn mحamedi qaala xadaثna cabdالرazaq qaala akhbarana macmar can hamaamin hamaam bn mudabih weeye can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيh wasalam iyaakum waxa ka digtoonaataan oo naftiina ka dheeraysaan iska ilaalisaan wadana malaha waa malihii aan wax daliila iyo aan lahayn sabab la-aanun ruuxii loo tuhumo ama wax dee iyadoo la ictimaadsan kara aanay jirin oo amaara ama daliilo ruuxu waxun uu maleeyo ruuxan xumaan buu ku tuhumaya oo isagiiba ka soo qaado waa sababi ma jirto ama wax dee la raaci karo la cuskan karo la odhan karo cilmi baa laga faa'iidaysanayaa ma dani adagi maba jirto kacaynkaasa weeye iska ilaaliya wadan waa danigii ilaahay yihi ina de kaiira de ina bacda dani ithm wey daniga barhkii waa dembi waaba kan rasuulka inoo sheegayo fa ina dana danigu akdab lxadiiث warka ugu been badan weeye oo war haddii dee aan xadiisa nafsi aan kaba dhignaynay wadanigu waa wixii afka lagu dhawaaqaye lagaga dhawaaqaye maaha waa waxaa qalbiga dee laga sheegaya xadiisu nafsi in kol haddaanu sabab lahayn oonu daliil la raaca iyo amaaro lahaynba waxaan dee tawahumka moodashadan iyo waxaan qalbigaysay oo ama naftiisii shaksiga ay uguba sheekaynayso waxa weeye oo xadiis nafsi markay noqoto waa ka ugu been badan waa shay been oon asaas lahayn haddii xadiidkii kale la eego dee dadnigu halkaasun kuma joogo hadduu ruux wax maleeyo cid wuxu malaynayo maxaa raacaya ficil baaba raaci qowl baa raaci waxyaalaha raaca waxaa kaba mid ah isagoo yidhaha bal waxaanu ruuxan u malaynayu kuba tuhmaya aada hubsatid ood xaqiijisid hoose lafta xadiidkuba yimi haddii aad malay kollay dee dadnigu waa iskaba yimaadaaye e laakiin haddii iyadaa dananta falaa tuxaqiq macnaha halkaa waxaa odhanin bal waxaan dee xaqiijiyo wax la hubo kaba dhigo ama wax jiro kaba dhigo hubso oo adee taasi waxay keenaysaa tajasuskii inuu ruuxan cawraadkiisii dabagalo waxaan eego warsado waxyaalo caynkaasa waa tajasuskii manhigaabaa markaa laguba dhacaya waa hadduu israahaa danigaagii taxqiiji haddaba in danigii maxaa ka dhalanaya wixii uu malaynaya inu idhaah sidaa weeye hebel oo war uu sheegayo waa been ama beentii kale waa kaba daranya oo xadiisna iyo wax lagu sheekeeyo ne waa waxaan raadba lahayn waa waxaan dee wuxuu la cuskadaa jirine isagaa warna ugu been badan oo waa daniga wixii ka dhalanayey ayaaba dee ne xadiis baa ka dhalanayo oo waxbaa ka dhalanaya oo ruuxii oo wax ka sheego bal isagoo xantiya waxyaalaha kaba dhalanaya kaasi waa xadiisba xadiiskii caadigaaba wey ka uguba been badan haddaan xadiisu nafsi ka dhignana waa taasunba ne waa tawahumune walaa tana tanaajashu waxay isku haweynina oo tanaajushku laftiga najsi asalka hore isaare iyo wax kicin wax la kiciyaa la yidhaha ama saydka iyo ugaadha oo meesheedii ay ku jirtay laga kiciyo laga eriyo si dee loo ay u suurto gashaba in la ugaadhsado taas baaba la yidhaahaa najshi lagu magacaaba marka tanna maxaa ku sugan ruux aan dee wax iibsanayey ayaa raqbadiisii iyo wixii baa la jeclaysiinayaayoo markaasa dee waxa weeyaan la kicinayaa raqbadiisii si wixii uba iibsado asalka hore najshiguna waaba ruux baaba dee imaka silcaaba la iibinaya ruux baa doonaya inuu iibsado way isbaayacayaan ruuxaan doonayn oon dan ka lahayn waxaan inuu iibsado doonayna doonayo ruuxan inuu ku rido meeshii ama uu weliba wax ziyaadaa kuba iibsado ayaa hadduu doono odhanaya intaa in ka badan anaa kaasiisoo kale wixii buu ku haweynayaa ama say dee barka cabiran ku fallisayaaba markaasaa maxaa dhacaysa ruuxiina ficil baa qabanayo waxaanu markii hore siisteen buu siisanaya isagii baa markaas sidii kuba iibsanaya oo markaa waxa weeyaanun waa iyadoo waa kedin nooce bal maalan hamankii iyo lacagtii waxaan lagu iibinayo ruux uu kordhiyo isagoo ujeeddadiisa in aada iibsatide ay tahay ruuxan kale aad ku xambaartid inuu wixii siisto ama bal intaa uu siista ama uu iibsado najis taas baa la yidhaahaa bal bal dee waxaa noqonaysa halkan kubaba fasiraanba waxyaalahan dee iskaba badan oo kale hay kuba fasiraanoo maxay aba an yamdaxa silcata liyunfiqa aw yurawijha alaabtii baa la ammaanaya oo tan sida xayeysiintaas oo kale waa la ammaanayaa lagu celcelinayaa waxyaala dhibica karta aan waaqic ahayn baa lagaba sheegayaayo markaasaa dadkii taasi maxay ku kicinaysaa bal waxaan iibsada ruuxaan dan ka lahayn wixii inuu iibsado ayaaba iibsanaya waa nooc najshigii kaba mid ah oo taasoo waa kedin dadkii lagu kedinayo oo iyagii lagu xambaarayo waxaanay doonayn ama aanay iibsadeen inay iibsadaanba ama bal taas oo kale oo wax lagu socodsiiyey iyadna waa nooc najshigii kaba mid ah ee haddaba rasuulku wuxu uhi walaa tanaajashu walaa taxaasadu hays xasdina oo barhkin barhka kale yaanu xasdin walaa tabaaqaduu intaba dee kollay ficilka labadii tood mid ahaan baa xadfana haysnacina weeyaan oo waa taa iminkaan kaba soo baxnay walaa tanaafasuu hana tartamin oo kollay xadiidka alfaadiisa barhkood baanay riwaayaadka qaarkood jumlada nila soconaya xadiid kale laba socotee ama in ruwaadda xadiidkan warinaysay oo kale in barhkood baa dariiqa maalik mooye dariiqa kale ayaanay laba socon be laakiin walaa tanaafaso xagga markaan eegno waa kitaabkiisa saxiixa sida dhacaan ujeeda walaa tanaafasu hays markaa waxa weeyaan ha ku tartamina adduunyadii weeye oo munaafaso waxa weeyaanuun waa raqbo iyo doonid ruuxu doono inuu wax la gaar noqdo kala geenu noqdo dadkii kale bal waa shaygii nafiiska ma fiicnaa hadduu dariiq aakhiro yahay iyada dariiqa aakhiro layskuma cidhiidhiyo wax fasaadina kama imanaya khayr la badsadaa kaba timaada dadkii fiicfiicnaa la islaah bal ku dhowaado isku shabaho isu ekeysiya ayaa kaba timaada ilaahay markaa iyada wuu ina amro wuxu uhi wafii dalika faliyatanaafas ilmutanaafisuuna laakiin adduunyo markay noqoto ee wax bal maalan ama mansib oo kale ama maal ama wuxuun lagu tartamayo isnaceybkan la isnaco dee nin kasta wuxuu doonaya inuu isagu la gooni noqdo waxaan uu helo kii kale uu kaba riixo markaa taas maxaa kaba imanaysa in la isnacaa kaba imanaysa maxaa ka imanaysa marka dambe in laisba dilo oo laisku dilo tibaa kaba imanayso dee afxumaa ka iman haddana ficil baaba kaba iman iyo dil baa kaba iman ee waa umuurtii adduunya ama umuurta aakhiro ilaah baa ina amrayoo iyaduna wax dee cidun nin kastaaba halkiisuu ka helaya albaabku waa furan yahayba bal dee daacaadkii oo lagu dadaalo iyo dadkii fiicfiicnaa aad iyo aad u wanaagsanaayo la isdhaaho bal gaadho oo lagu daydo oo dee jaanibkaasna laguma tartamo taas baa kaba imanayso iyadu waa khayre waa wixii kale amuurta adduunyao dee marka dambe adduunyo halaagii kale rasuulka ilaahay xadiisyadii kale inooguba sheegay oo in la isdilo xasadkan baa ka dhalan laysxastayo waxaa ka dhalanaysa tabaaqudkii marka dambena isdil baa kaba dhalanaya umuuraha ka fogaado kaba dheeraada walaa tanaafasu walaa tadaabaruu waa hajriga aynu soo marayno ha isu daba jeedininoo de waa iyadoo la kulmo mid kastaaba kii kale dhabarka uu duwo taas bay noqonaysaa oo ha isu daba jeedinin waa haisgoynina wakunuu hada cibaadallahi ya cibaadallahi ikhwaana walaala noqda kolley axaadiisan macnahooda aad buu daahir u yahay dee waana umuuraha xaaraamta ee waxa weeyaan si ukhuwadii ay u sugnaato oo ulfadii iyo maxabadiina ay u joogto laynoo diidayo waxaasoo dhami ulfadii iyo maxabadii iyo ukhuwadii iyo marka dambe tacaawunkeedii iyo ictisaamkii xabrigii ilaah iyadoo dhan la wada haysta iyo wixii ayay waxaani ka hor imanayaan ay raad ku yeelanayaan ee taasna dacfigii muslimiinta iyo tafaruqoodii bay keenaysaa xdثnا إسماعيل qال xdثnي مالك عن سhيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل تفتح waa la furayaa أبواب الجنة جنada albaabadeeda يوم الاثنaين maalinta isniinta iyo و يوم الkhميiسi waa la furaya kolley furidana maxay dee aaثaarteeda kaba mida in مغفir dembi dhaaf meeshu yimaado oo laysu naxariis iyo makfire iyo waxyaale sidee de jannada wixii lagu gelaye fayukfar waa loo dembi dhaafayaa likulli cabdin oo ilaahay baa u dhaafaya addoon kasta walaa yushriku aan sharig yeelin bilaahi ilaahay shayan waxba aan ugu sharig yeelahayn ilaa rajula muslim ilaa rajulan kolleyna dee marka in uu mustasnaa minhugina uu sheegayo kalaamkuna aan nefyi ku sugnayn waa si dee qaacidadu ahayd in la nasbiyo ee bal waxa weeye in bal tan tawjiihyaday ku tawjiihiyeen oo kale malaha kalaamkooda waa yar tacadudaybe ilaa rajulun waxa weeye waa iyadu waa la isu dembi dhaafaya marka ilaa rajulun ay falaa yabqa nin un mooyaan oo dee cidda aan loo dembi dhaafayn oo macnaa cidima hadhayse laa yabqa rajulun marka e aan loo dembi dhaafin ilaa laa yabqa rajulu lam yugfar lahu ilaa rajulu kan baynahu wa bayna akhihi shaxna aduu bal qaacidadii baa taa ahayde lakiin xadiid kastan baa dee inooguma sugan kolley kutubtii kale xadiidkana intoodii badnayd dee sidaa kuma sugan waa laftigaa qaacidada waafaqsane waa nin un mooye oo dadkii kalea loo dembi dhaafi waxaa nin ahayn kanad ay ahayd baynahu isaga dhexdii haweeneydna waa la mid un waa dee mithaalune wa bayna akhihi walaalkiisii muslimka dhexdooda shaxnaawo cadaawo iyo caloolxumo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa oo ilaahay baa xaggiisa lagaba odhan andiruu dibdhiga haadayni labadan dembigooda macnaha iyada saxiifadoodii waxba ha ka masixina dembigana labadaa cisho dadka loo dhaafayo mu'miniinta ah markaa acmaasha la bandhigo haddana iyadoo maalin kastaba camalkii intan camalka maalintana la kor yeelo sida saxiixa muslim inoogu sugan intaan habeenku gelin ama qabla camali leyl camalka habeenkiina la kor yeelo qabla camali nahaar haddana cardi usbuuciya jirta sida mid sanadeedna uu jirto bisha shacbaan ah daba waktigaa dee acmaashaas oo urursan oo wixii toddobaadka ayd la bandhigaya ilaahay ee ilaahayna u dembi dhaafaya dadkii muwaxidiinta ahaa kuwa iyagu isu calool xun ee isu cadhaysan taas ee taan jaanibkaa ku kala maqan dembigoodii lama dhaafayo saxiifadoodii siibay ahaanaysaa waxaana la odhanayaa dibdhiga haadayni labadanoo dembigoodii ha daadinina ha dhaafina ha masixina xataa yastalixa ilaa ay ka soo heshiiyaan marka haddii haddana isiin kale ama khamiis kale u timaado siaa dee sanadii aynu soo aragnay ilaa ay arrinku sii socdo uun dunuubtaa kolba la dhaafayo ee ilaahay subxaana watacaala dadkii muwaxidiinta uba dhaafayo iyaga waa la daynayaa marka dembigii baa dee fara badnaanayo ziyaadayo kolba waa ku taraakumayaan kolba dembi cusub oo kalena way ku dhacayaan waa dembigii hajriga maaha waa dembigoodii kale ayaa iyadana raad ay kuba yeelanaysaan laba dhaafahayn ilaa ay dee keentoba taa xadiidkii laynooguba tashbiihiyey sanad oo cadho lagu kala maqnaadaa ama dee shaxno lagu kala maqnaadaa inay la mid tahay dee dhiig la daadiyey oo kale ama ruuxaasoo dhiiggiisii uu daadiyey oo kale ay la mid tahay xataa yastalixa xadaثna bشhr qال xadaثna cabdاللahi waa ina mubaarak weeye qال أخbarana yuنus عan الزhriyi qال أخbaranii abu idriis أnahu samica abadarda yaqul abu idriis الkhawlani kole waa nin taabiciyo aad u mashhuura magaciisa caa'idالlahi بn cabdالlaahi baa la ydhaahaa walow dee kunyadiisan iyo nisbadiisan uu mashhuur ku yahay caa'idالlahi بn cabdالlaahi baa la ydhaha caa'idالlahi magaca hore بn cabdالlaahi abu idriis الkhawlani rasuulka ilaahay xayaatadiisii buu dhasho sanadii xunayn ama maalmihii xunayn buu dhashay saasay culimmadu inoo soo naqliyeen waxaanu kaba maqlay lakiin waxaayatadii rasuulkaa dhashay laakiin dee aragii xataa loo geeyey rasuulka ilaahay ma jirto xagga ru'yuu leeyahay ma odhanayna ama dee wakti laakiin waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay dadkii saxaabada araggoodii waaweynaana intii uu soo gaadhay waxbuu kaba maqlay wa kaana caalim shaami bacda abidarda abudarda dabadeedna shaam caalimkeedii baabuu ahaa abudarda markii wafaaday dabadeed waa caalimkii reer shaam isagaaba ahaa abu idriis wuxuu yidhi anahu samica abadarda yaquulu alaa uxadiثukum ma idin warama eg waa mawquuf markaa imika eg oo abudarda mu odhan rasuulka ilaahay baa yidhi sidaase isagii baa sheegaya alaa ukhbirukum bima huwa khayru lakum wax idinka khayr badan min aلsadaqati wasiyaami sadaqaad la baxtaan iyo soom aa soomtaan oo nafliya ebela waxa weeye markaa kii buu sheegayaa salaaxu dati اlbeyn waa bal xaaladaa dadka muslimiinta dhexdooda ahaatay ee dee fasahaday oo la hagaajiyo la heshiisiiyo taas baa kaba khayr badan derajadii soomka iyo salaada iyo nawaafishooda laguma gaadhayay alaa hooyay wa ina albugdata necbaanshahan la isnaacaya iyo alxaaliqatu mid wax xiiraysa weeye dee waxay xiiraysaana maaha timo waxay xiiraysaaye laa aqulu markaa hiya taxliqu shacar walaakin taxliqu diin sida laftiba aha waxay xiiraysaa diintii bay xiiraysay baabiinaysaa bal xadiisku saddex boqol iyo koob iyo sagaashan raqamkii ayaynu ku soo maray isagoo waliba marfuuca saxiixna ahaa umudarda abudarda ay kaba warinayso or marfuuca imaka halkan mawquuf weeye bal intan uu kaba badnaa markii uu marfuuc ahay laakiin waa xadiidkii aynu soo marro halkan mawquuf hadduu ku yahay waa riwaayada dariiqa abu idriis iyo xadiidka laguma wariyey eh isagoo marfuuc oo saxiixana waynu soo marray oo rasuulka ilaahay kalaamkii inuu yahay ee bal waxaana iskaba jirta kolkol dadkaa dee wax warinaya saxaabadii cid kalena way ka dhacdaaye kole xadiidkii iyagoo nashaadaysanayo isnaadiyaan way jirtaa kol kol xadiidkii iyagoo fatwo uga jeedo madmuunkii xadiidka kuba fatwoonaya ama taas oo kaleo dee xadiidkii ay iyagu waxa weeyaan intay dee sheegeen macnihiisiun ama laftigiisii ay sheegeen iyagoon rasuulka ilaahay u tiirin taasna way jirtaay oo dee markaa kolley taasun bay tahay xadiidku waa inoo marfuuc waana aynu soo marnay xadaثna سacيid بن سulayman qaala xadaثna abu hishaab shihaabin عن لyث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الxadيiثka سعيد بن سليمان سacdaweyh baa لqبkiisiiya waa nin ثiqo xaafidayo sheekhyadii bukhaarي kaba mid ah abuشhihaab nin la yidhah baa sanadkiisa ku sugan kolleyna waxaa jirta laba raawio midna abuشhihaab الأصqر bay yidhaahaan midna abuشhihaab الأكبر bay yidhaahaan waa laba nin oo kala yar horeeya labadoodana malaa shaqo keliyay wada lahaayeene abu shihaab ilxanaad oo mala qamadida ayay waa xirfadii waa nisbo waa qamadida iibitaankeedii iyo waxaa beeceedii mid kastaba abu shihaab alxanaad ama alxanaad baa la yidhaha oo kunyadii bay wadaagsadeen xirfadiina way wadaagsadeen laakiin maxay ku kala saaraan alasqar iyo alakbar xagga magacyada ninkan ayna waa abu shihaab ilasqar markaas waa nin labada ninkii yaraa eh waxaa magaciisa la yidhaha cabdurabihi ibnu naafic ayaa la yidhaahaa waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe ka mida dabaqadaas waxa weeyaan taa oo dee in badanoo aimada ka midina ay tawsiiqiyaan walow xaaf ibnu xajar saduquu kaba cabiro ninka kale arrinta kale iyadna ku jirta muuse ibnu naafic baa ninka kalena la yidhaha macnaa ujeeddadu magacii aabbaana way ku kulmeen oo haddii ninkan aan hayna abushihaab ilasqar cabdurabihi ibnu naafic la yidhaaho ninka abushihaab iakbarna muuse bnu naafic baa la yidhah lakin waa dabaqada sheekhyadiisa waa saadisa hadduu haamino kan yahay waa dadkaas qaar taabiciin la mucaas ahaa la waqti ahaa laakiin aan isagu saxaabo arago muuse bnu naafic baa la yidhaha marka naafican ay ku kulmeen kama dhigno waa walaalo maaha walaalo maaha waa reer kufa labaduba abushihaab bay wadaagsadeen alxanaad xerfay wadaagsadeen magacii aabbahay ku kulmeen oo naafi bay ku kulmeen laakiin walaalana maaha waana laba ninoo kala horeeya oo ninkan yar een hayno dabaqada sheekhyadiisa ayuu ninkaasi noqonaya taas bal waa mid arrin kalea jirto taxriif kitaabkeena ku sugan oo dabacaadka inoogu wada sugan ma garan karo de hadday dabco ka bedelin ay jirto waxaa lai sheegayay dhowr nusqo kale in laba hayo waxaan laqbadayaga carabkayga waan iska dhowraye xadaثana abu shihaabin can laythin baan idhi laythin kaiir baa inoo yaala sanaa yaala aniga nusqadayda fadlulahi samed waa yaala dabcadan kale waa yaala waa waa yaala waana taxriif weeye tasxiif weeye waa layth ibn abi sulaym layth ibn abi sulaym weeye ina aynu soo maray oo daciif aha kaasba weeyaane kasiir horta ma aha ee waan dushan kuba saxanayna waxaa la arkaa nusqooyinkii farta ahaa ayay barhkooda ama makhduudaadkii kuba sugan tahay waa arrin dee dabcaadkii kitaabka malaha nuskan arkay oo matigeeda ka duwan nusqooyinkan u yar laabmaa dee imika tan a haysataan iyo kan aan haysta iyo fadlulahaysamad iyo intaas iyada ay aladab markaa saxiix aladab lmufrad isagu sanadkii uu gooyey albaniyo iyada lama socoto dee sanadkiiba laba soconba haddaan hubsan lahayn haddii xadiidka qeybta daciifka kuba soo arooriyeyna daciifkana lama jirto oo lama socoto dee sanadkii baan laba soconin bal waxaa la layt ibn abi sulaym welibana kolley umaan tanabuheen oo waqti aada u dambeysay oo xalay markaan silayaba seexadsid oo kale ay ninkan kasiirkaan doonayay waa iyo kasiirkan iyo waa ina ayadiisaan doonayay inaan helo markii de meel kale may jireen taadibulkamaal aan u laabmay ninka raawiga ah mee sheekiisa abufazara waayo had iyo goor sheekhyaduna uu sheegaa tarimidan uu sheega ayun baa waxay uguma soo baxday markuu abufazare dhigtay xadiidkuu soo arooriyey markaasaa dee layth ibn abi sulaym weliba intuu layth sanadkan uu soo taxaye layth markii uu dhigtay buu yihi waana ina abi sulaym oo dee waa tan markii ugu horreysay kuba baraarugo waxay ahaydba waa taadiibulkamaal oo xadiidku inooguma sugan yaho sanadkiisna kuba dhan yahay oo imaamkuna caddeeyey layth ibn abi sulaym inuu yahay oo markaasaaba haddana dee waqti dambe bal nusooyinkii iyo in la tatabuco taasi ay igu keentay ilaa waqti dambe bal waxaan leenahay kasiir maahe waa layth layskana waa ina abi sulaym waana ninkii maha layth ibnu sacadin nin aynu soo maray oo daciifaba weeye layth ibn abi sulaym oo ikhtilaad markii dambe ku yimi oo xadiidkiisna aan u kala socnayn ay dacfigaa u keentay ama abufazaaraha isagu ka dambeeya waa nin hiqo oo reer kuufa oo kitaabkeennana xadiidkanun ku leh kolley rashid ibnu kaysanna la yidhaha magaciisa oo magaciisa rashid ibnu kaysan baa la yidhaha waa nin hiqo ah waana nin reer kuufa ah kunyadiisana waa tan gees kalena xadiidkeenna suu yidhaaho taadiibulkamaal saaxiibkii amamisi bukhaari fi ladab xadiidkan buu kuba leeyahay ninkaas baa wuxuu ka warinayaa can yaziid bni اlasami isagu a can ibni cabaasin waa habar wadaag laba dumaroo walaalaa kala dhalay walow isaguna taabic yahay de ibnu cabaasna taas ee waxaana u habaryar ahayd labadoodaba maymuna bint alxaaris um lmuminiin baa labadaba u habaryar ahayde laakiin waxa weeyaan labadoodu habrawadaag bay noqonayaan oo laba dumaroo walaalaa kala dhalay iyada ibnu cabaas ooy adigu dee kolley waa dumar toddoba iyo meelaha gaadhayo wada walaalo ay ahaayeen barkood dee horta ayn ama xag aabaha ka walaal noqdeen ama xag hooyo oo dee dumar iska wada fiican ba can ibni cabaasin can nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi ibnu cabaas rasuulki ilaahi baa yidhi halaaثun saddex man lam yakun fiihi bal xadiidka sanadkiisana lays baa ku sugan baan idhi inta kale waa dad aynu dee isla aqbalay ama dee waxa weeyaan iqaad ba aan kuba tirayno abushihaabna markaan idhaahno intii badnayd ee culimadu xaafidyaani cibaaradiisu taa keenin be way tawsiiqiyeen rasuulka ilaahi baa yihi halaaثun saddex man lam yakun fiihi ruux aanay kuba sugnayn waa saddex khasro ninka aanay ku sugnaaninee ka beri noqda gufira lahu waa loo dhaafaa maa siwaahu wixiisa ka dee intaa kaba soo hadhay oo limasha ciddii ilaahay doono dee waa taxta almashiica oo ujeeddadu waa saddex waa saddex dembiyo fool xun keenayo ruuxa dembigiisii dee waxa weeyaan in loo halaago ama naar uuba galo walow hadduu dee waxa weeyaan ka hore mooye labada kale haddii waxa weeye aan dee sixrigu kolkol kufri buu keena ayaanu xaddaa gaadhin iyaduna aan dee dunuubta muwaxidiintun kaba dhigayno gufira lahu ma siwa limasha man maata ruuxa dhinta laa yushriku billahi shay-a waa khaslo hadduu dee shirki kuba dhinto isagii looma dhaafayo weeye taasi walam yakun aan ahayn saaxiran saaxir yatabicu saxarata dadkaa saxaraad ah raaco oo ruux wax sixir aan ahayn sixriguna dee kufri baabu gaadhaa xaddii waa halkan maxalu shaahidka walam yaxqid calaa akhiihi walaalkiina aanu calool xumaan xiqdi iyo calool xumaan aan walaalkii u ahayn muslimka ahaa dee waa nankaa saddex xisho waa laysu ogolaya hajrigiiyo wixii ka badnaa laysuma ogola waa inuu bal matalan aan boqdadaas iyo cadaawada iyo ama shaxna aanay calooshiisa ugu sugnayn ruux muslima bal waa taa oo macnaa saddexaa khasro ruuxaa laga helay muwaxidkeen sixir iyo waxaa shaqo ku lahaynen calool xumana aan lahayn waa loo dhaafayaa dembigiisi waa loo dhaafayaa dee taas oo kale waxyaalihii kalen taa ahayd ee limansha ama iyada waxyaalaha hadduu yahay oo waxyaalo keena halaag keena dee shirkigu ha u weynaado isaga asal ahaan ba ilaahay ma dhaafayo sixriguna hadduu kufri yahay laguma dhinto kufri xaddii gaadho dee isagana lama dhaafayo haddii uu bal masalan markuu sixr gaadhsiisan yahay kufri xaddii gaadhsiisan yahay ama kufri keenayo oo laguna dhinto bal dee tan kalena waa ismi weynun weeye walow dee taxta almashiica kolley uu kuba sugnaanayo baabun in asalaama salaamtu yujzi waa kolley arrima aynu soo maray waa ta an akar ahlcilmina kaba soo naqliya wuu kaba gudayaa min asarmi goynti oo macnaa uu kaga baxayaa weeye ruux hadduu salaam la yimaado ruuxii uu salaamo sarmigii ama hajrigii xaaraamta uu kaga baxayaa xdثna ismاعيل بن abي uways qال xadثnii mحamed بن hilaal بn abi hilaal mولى بn كacb الmadxijiy عan abihi أnahu samca aba hurayraةa qaala bal xagga sanadka ismaaعيل بn abi uways de waa ninka aynu garana inooguba soo noqnoqday xataa casharkii maantaba inoogaba sugnaa intiisii hore wax kaba mida ama xadiidka afar boqol iyo koob iyo konton koob iyo toban iyo aan kuba soo marne wuxuu ka warinaya nب mحamed iبn hilaal iبn abi hilaal la ydhaah lakiin waxaa ii taalla nuskadan kolley waana idiin taallasan filaye mawla bni kacbin ina kacbin ninka la yidhaaho ayuu mawlihiisa yahay kutubtii taraajimtana sida taqriibka xaafid iyo tahdiib اkalaam kamaal iyo bal waxaa ku sugnaa mawla bani kacbin bani kacbina waa reer dee marka reerkaa reer bani kacb waa sida alqurashi iyo adee mafahmiy iyo cibaarada ay kaba cabiraan alinsaariyin mawlo mawaalidoodii kaba mid ah marka iyada halkan kumay sugnayn ibn kacbin kutubta taraajimta ninka markay dhigayeena waxaa ku sugan mawla bani kacbin taas baa jirta waa reer bani kacbi ayuu mawaalidooda ka mid yahay macnaa ruuxu dadkaa kaba mida maha nin ina kacbi la idhaah ee waa reerkaa reer bani kacbi laba odhanayay ayaa welihiisa lahaayo axad iyaga ka mida ama aabihi ama isaga xoreeyey taasba weeyaan oo bal taasi waa arrinka jirta ee kutubta taraajimta inooguba sugan weeye waana nin dee bal matalan dadka saxaabadii waxbaa ka soo gaadhay laakiin waxa weeye dee lamau kulmin oo waa atbaacu taabiciinta raggii ugu hoynaa un baan kaba dhigayna xafnu xajarna maqbulu min araabicu kaba cabira waa nin maqbule lakiin xadiidkiisan aan hayne noo soo socda marka la eega fatxulbaari isagoo abu daud utiiriyen kitaabkeenan u tiirin waa halka kale uu kuba sugan yahay sanadkiisa waa saxiix yeelaayo oo halkaa waa xadiidka saxiixuu yidhaahaa bal isagu waa xaafidnu xajar eh in kolley aabihii baa ka yar hooseeya aabihii baaba dee aan ku tirinaynaa majhuul dee bal xadiidkana kolley malaa xaafidsa haba yidhaaha sanadku waa saxiixa kolley herkaa ma gaadhsiisnaanaye ee laakiin bal ninku horta waa ka ama aabihii hilaal ibnu abi hilaal oo dee waa ninkan ina aabihii buu xadiidka kaba warinayay ibnu xibbaan wuxuu kuba sheegay isagu dee kitaabkiisa hiqaad buu kuba sheegay oo dee hiqa ahaan buu usoo arooriya lakiin imaam axmed oo kale wuxuu kaba cabiraa ma garanayo ama dahabi oo kalena laa yucrafo bal dee tawsiqa ibnu xibaan wax ka badan baynaan hayn waa nin markaa la odhan karo majhuululxaalba laba odhan karo aimada qaarkood agtooda siduu kuba yahay bal maalan taasba weeye oo xaafid ibnu xajar isaga naftiisa wuxuu kaba cabiraa dee bal maalan ninkan dee inuu isagu bal waa nin horta isna taabici oo isaga waa taabici taabiciintii dhexe ama yaryarayd kaba mida dee raabica iyo waxyaalaha kaba mida ibnu xibbaanna uu isagu t markaa tawhiiqiya lakiin bal xaaladiisa taas baa jirta annahu samica aba hurayrata qaala qaala samictu nabiya salى اllahu عalيه wasalam yaquulu laa yaxilu xalaal uma ahli rajuli nin an yahjura inuu ka hijroodo mu'minan ruux kaloo mu'mina fowqa halaaثata ayaami saddexsha axaadiiثii صaxiixayd baa macnahaas inooguma sugnaa faida marad bihi saddex hadday alaaata ayaam saddexsha hadday dhaafto falyalqahu bal ruuxii si uu hajrigii muxaramka ugaba baxo ninkii ha u qasto ha la kulmo ha u tago falyusalim calayhi asalaama fain radda hadduu celiyo oo kii isaguna dee ay isu cadhaysnaayeen ama dee hajrigani uu iyaga dhexel maray calayhi korkiisa salaam salaamta uu dib isagii uu kaba qaado faqad ishtaraka fi lajr ajriga ka imanaya khuruujkan dee hajrigii muxaramka ay kaba baxeen xaaladii horey kuba noqdeen halkii horeynu soo maray fainakibani can alxaqi xaqii bay usoo laabmeene ajrigii way wadaagsanayaan oo labadiiba hajrigii muxaramka way kaba baxayaan wain lam yaruddu calayhi kii markuu salaamo hadduu weli cadhaysan yahy uu salaamtii ka qaadi waayo faqad beri'a uu beri noqday almusalimu kan salaamay waa kan isagu salaamta min alhijrati haddii kale kolley hadduu ka qaado nafteeda isagaa ajriga badan leh oo waa taa aynu soo marray wakhayruhum aladii yabda'u bisalaam laakiin hadduu kaba qaadi waayo kii isagu salaamta la yimi hajrigii muxaramkaa uu kaba baxay ismigii wuxuu baaqi ku yahay kan buu baaqi ku noqonaya kolleyna waa macnahan axaadiistii hore aan kuba soo marron kuba soo sharaxnay weeye baabu tafriqati bayna alaxdaai wallahu subxaana watacaala aclaa aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا